barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka mitirban iyo sidoo kale koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha januari waa afar sannadka labada kun iyo shan laba kun iyo lix iyo toban aan idhaahde idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah maanso ka hadlaysa waayaha caashaqa ee dhex mara dhallinyarada ma anaa isbaayacay ma isaa ibaal maray ma anaa u baabnaa ma isaa badkii qabay waa maxay badheerkani naftaydii bidhaansaday waa maxay badweyntani keli aan ku baxayaa waa maxay bakooradan budkan layla dhacayaa waa maxay balalyadan dhexdaydii burqanaysaa waaw sidoo kale waxaan dhegaystayaasha u haynaa maanta caashay dhinacii heesaha horaa loo yidhi nin wax jecel lagama jeedin karo halka u jeedo
ruxibadaysa haa hadleen jacaylba igu cabsanay cabsaday heeryada sure naftaadu hadiyay admaan hoy wadaagala
garo hadda waxa uu la hadlayaa gabadha laakiin ka warna haddii gabadha lafteedu ay jawaab noocana siiso arrintu miyaysan noqonayn in noolihii cirka lagu maalayo waa xoolihii
dee caashay habliba ma naxayaane
yaa isu naxaba xilligan la jooga ismaaciilo waa hees ay ku wada luuqaynayaan xuseen shire iyo foosiya fanka qaybta dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaan qodobkaas iyo qodobo kala duwanba marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka
dowladda sacuudi arabiya ayaa xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay dalka iiraan wax ka yar maalin kadib markii dad mudaaharaad ka samaynayay magaalada tahraan ay weerar ku qaadeen safaaradda sacuudiga ku leeyahay magaaladaasi si ay uga mudaaharaadaan dilka ay dowladda sacuudiga ku fulisay wadaad caan ah oo shiico ahaa faalo lagu qoray wakaaladda wararka iiraan ee ay dowladda maamusho ayuu wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka iiraan xuseen caamir cabdilaahi ku cambaareeyey tallaabada maalintii axadda la qaaday isagoo sheegay in sacuudi arabiya aanay ka weecin karin siduu hadalka u yiri qaladkeeda weyn ee ay ku gashay inay disho sheekh namiir annamiir iyadoo jaraysa xiriirka ay la leedahay iiraan saraakiil ayaa sheegaya in niman hubaysan oo ku dhuuntay dhisme ku dhow qunsuliyadda hindiya ee ku taalla caasimadda waqooyiga dalka afghanistan ee masar ashariif ay isniintan maanta ah sii wadaan in ay rasaas isweydaarsadaan xoogaga ammaanka ee afghanistan maleeshiyo aan haybtooda la garanayn ayaa isku dayeyey in ay xoog ku qabsadaan qunsuliyadda maalintii axadda ee shalay iyaga oo rasaas iyo baasuukayaal ku weeraray agagaarka qunsuliyadda afhayeen u hadlay dowladda hoose ayaa sheegay in nimankan hubaysan ay rasaas ka soo rideen dhisme ku yaalla waddada dhinaceeda kale ee ka soo horjeeda safaaradda
duhurnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal hawada idinka leenahay meel kasta ood naga dhegaysanaysaan ismaaciil oo duhurnimo wanaagsan aanu leenahay halkana weli salaadii subax lama tukan ogow oo weli waan sugaynaa in salaadii la gaaro waqtigeeda oo waa lixdii aroornimo oo shan iyo labaatan miril ah ku dhawaad marka waqtiga aad weli buu- cadceedan waxaan filaya toddobada iyo badhka meelahaas soo baxaya maba soo dhawo maba soo dhawoba ha Eh, marar- Ismaaciil, waa gartay mararka qaarna waxaan soo gallaa iyadoo cadceedu aanay weli soo bixin laga yaaba in cadceedoo dhacda inaynu mararka qaar la rabo waa aniga hore uu sheegay laba dunyo aada u kala fog waan isku raadinaynaa En, waxaan xasuustaa en, marka la yaryaraa Mm.
in naloo dir la yidhaahdo en, reerkaas lo-da u xiran caanaha lagaaga soo liso oo caano maaragtay nooga soo iibi Haya.
laakiin ka waran haddii adigoo taagan en, shinni malabka lagaaga soo liso weli Horta- weli weli taama la kulantay horta weli weli qudheeda maynaan waaweynaane en wallaahi taa qudheeda horta aad bay waa waa malabkii oo markaa toosa oo hortaada en, shinnidii inta laga soo saaro oo saas ma- hortaada lagu miirayo haye marka waayadii igu dambeysay aniga magaalada muqdisho waxaan xasuustay dhalinyaro yaryar oo aad u yaryar weliba oodan islahaynba shinida ay u bareeri karaan oo anigu shinida aadan uga baqaa Haye.
So, waayo way qaniye kulushahay Haye.
markaasaa shinnidiibaa intay shinniday dhaqdaan hortaaday ku ay kaaga soo miirayaan ee, malabkii ood u jeedo Wow, oo oo- wow.
oo saafiya haye oo weliban dhirtii udugii iyo wixii cunay aad iyo aad haye marka waxaan isweydiiyey xoolihii inta laga soo taga miyaa haddana loo bareeray in shinni oo saa u qaniyo kulul een, malab laga soo liso oo la beerto waa cilmiga ilaahay baashani oo waa dadkiibaa waxaad mooddaa inay soo- wax soo fahmayaan soo fahmeen welibana waxaa jira qaybo ka mid a malabkaas oo kale sidri baa la yidhahdaa saan filayo oo aad buu qaali u yahay waa goobka oo markay genidu eh, shinnidu ay ka cunto ubaxa ama dee ay meel ge- dhirta goobta goobka ay ka isticmaasho waxyaabahay malab ka samaynayso ilaahay amarkii marka waa dhir kala duwan bay soo cunaysaa markaasay samaynaysaa malabkan oo inta badan eh, daawo ah marka xiliyadan dambe ani magaalada muqdishoaan ogaa laakiin hadda waryahayaga magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waxau la sheekaystay qaar ka mid a dhallinyarada ka ganacsata shinnida warbixintan ayuuna ka soo diray magaalada gaalkacyo qaar ka mid a dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee dhammaystay qaybaha waxbarashada gaar ahaan cilmiga xanaanada xoolaha iyo beeraha ayaa degmada ka sameeyey goob lagu xanaaneeyo shinnida yaxyo cali aadan oo ka mid a dhallinyarada dhuusamareeb la tagtay hal abuurka ah samaynta goob lagu xanaaneeyo shinnida ayaa barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o e da uga waramay goorta uu ku dhashay fakarka ah inay sameeyaan goob lagu xanaaneeyo shinnida iyo tirada ay ku bilaabeen horta waxaan ahayn dhowr dhalinyaro ah oo badan adiga jaamacadaha ardooyin ka soo baxay aan ahayn waxaan isu tagnay fikirkeena iyo caqligeena iyo aqoonteena inaan isu goyno Een, markii dambe waxaanu go'aansanay inaan hawshaas bilaabno barnaamijkaas dhaqashada shinnida waxaanu soo adeeganay caasimadaaan kasoo baxnay ardooyin jaamacadahan ahayn gobolkaa nimid kadib waxaan go'aansanay inaan hawshii bilaabno qorshe qorshe ayaan ugu talagalnay qorshaha koowaad waxaan usoo talagalnay oo soo qaadanay afartan iyo sideed inkastoo shinnidu ay ka mid tahay cayayaanka duula haddana waxa ay leedahay faa'iidooyin ay ka mid yihiin malab oo dadku ay rumaysan yihiin inuu yahay shay dawo ah bismillahi raxmaan raxiim magagu waa cabdilaafa maxamed cabdi malabkan waxaan u arkaa inuu yahay daawo sida ay noo sheegeen dadkii laga waaweynaa uuna u yahay cudurro badan yaxyo cali iyo saaxiibadii ayaa qaba in shinnida wax soo saarkeeda oo ah malab ay ku rajo weeyihiin inay meelo fogfog u iibgeeyaan han yar mahana qaado marka annagu maba aaminsaninba magaalada aan ku noolnahay ama xaafadda aan deganahay keliya inaan malabka aan soo saarna ay isticmaasho maba doonayno waxaan rajaynaynaa in ilaahay nagu garab galo dabeedna ay noqoto mid heer gobol ah wax soo saarka annagu mid heer qaran ah inuu noqdo oo dalka oo dhan kala gaaro mid heer caalami inuu noqdo adduunyada iyo suuqa adduunka waxu igeysanaan rajayaynaa dadka qaar ayaan fakar badan ka haysan sida ay u eg tahay goobta loogu talagalay xanaanaynta shinnida iyo tallaabooyinka ugu horreeya ee muhiimka u ah in shinni meel la isugu keeno Een, walaal hababka ugu horeeya oo loo marayo een, sida dadku si guud dadku u ogyihiin horta shinnidu wax meel jooga oo inta u tagtid aad aad ugu hagaagayso oo ama iib ah ma ahan marka waxaa lagu sharaxayaa qofkaas inay shinnidu horta raadis tahay oo iyada kow inaad aragtaa uba ay ay- ay ay muhiim tahay Een, sanduuqii iyo meesha ay ku noolaa lahayd inaad diyaarisid sanduuqeeda marka u diyaarido waxaad raadinaysaa meesha ku habboon oo ay ku dhaqmi karto deegaankaa la fahmiyaa kabacdi meesha ku habboona la ogaanaya oo biyihii leh oo dhirtii kala duwaneed leh intaas markaad hesho waxaad raadinaysaa shinnida shinnida markaad ogaatid faham baa laayana loo diraa dadka lo- loo diraa markuu qofku soo arko adaa u labisanaysid doonashadeeda adaa soo qabanaysid ad marka soo qabat kabacdi daarta la keenayaa boqorka ayaa shinnida inta badan waxaa laga maamulaa dhanka boqorka santuuqa waxaa loo dhex dhigaa boqorkeeda boqorka dadka dhaqanka ah oo wax caadiya oo iska haysa ama shinnida la tacaamulaa boqorka ayay xarig ku xiraan laakiin anagu qaab ahaan ma qabnin xarig lagu xiro caagad yar oo lagu xabiso oo snaado adduunyada laga isticmaalo ayaa jirta oo isaga loogu talagalay caagaas ayaan ku ridnaa suuqa meel yar geesa laga suraa dhexdiisa ah shinnidaa kuwa aruuraysa irid hore laga yar oo laga xabiso uu leeyahay oo laga xira santuuqa santuuqa loo xirayaa meel yar oo qaanada ah oo laba afar gees camalaha jirta santuuqa ka leegsado shabaqna leh oo aysan shinnidu ka bixi karinin sidaas ayaa loo waafajiyaa wax soo saarka shinnida waxa uu ku xiran yahay hadba deegaanka loo doortay in lagu dhaqo ha yeeshee muddada ugu horreysa ee laga rajo qaba in malab laga helo waxaa iiga warramay yaxyo cali shinnidu wax soo saarkeeda waxay ku xiran tahay bay-ada ay joogto markaas hadday dhirtii u baahneed iyo ubaxay u baahneed hesho shaqo ayay bilaabaysaa shaqadaa marba laba nuuc noqota mar ukunay bilowdaa marna waxay qabataa oo ay ay samaysa ay ku dhaqaaqdaa malab marka ayadoo sidaas labadaas shaqo ay mid ay soo hormarinaysaa ka ay soo hormarayso aduu ma xukumi kartid kaas in adoo tacamusho waaye marka markay labadaas u bilowdo hayeeshee haddii malabka ku hormarto waxay ku xidhan tahay waxsoosaarka malabkeeda dhirta ilaa ugu dambaysi bisha may ilaa april ugu dambaysi waxaan rajaynaa tijaabada koowaad inaan gaarno tijaabada labaadna aan u gudubno haddii ilaahay idmo marka waqti dheerba maaha afar bilood aan u qabanno cabdiwaaxid macalin isaaq barnaamijka dhallinyarada maantay v o a gaalkacyo
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a cashay marka laga hadlayo dhinaca dhalinyaranimada mar dhoweydna waxaad lahayd meel kaleedna wade xilligan ku jirna sheegaysa xilligan soo dhaafna xilligan ku jirro waa garta waxaa jira waayaha dhalinyarada maaragtay markay hadee tusaale ahaan dalkii oo kale markaad dib u eegtay xilligaas oo kale marka lagu jiro Ah, waxyaabaha ugu badan ee laga sheekeeyo waxaa ka mid a dhinaca jacaylka waa garta oo tusaale ahaan waxaa laga yaabaa in haddeer dhalinyaradu markay aad u sheeg hebel heblaayo la sheekaystaa heblaayo hebel bay la sheekaystaa arrimaha waa oo la- aad bay ugu oo badan.
laakiin ismaaciilow een, marka la leeyahay een, waa la sheekaystaa iyo jacaylka ma dhallinyarada lagu kooba
wallaahi waa meesha kasoo bilowda mise shuraakaa lagu yahay waa barbilowga waa garta waa meesha wax walba waxay xiise gaara leeyihin markay bilow yihiin waa garta ileen faro laguma hayo ee.
iyagoo cusub yihiin waa garta marka daadis badan baa jira laba inay heshiin waayaan marka haddeer tusaale ahaan in badan waxaa la arkaa hablaha oo wiilasha ku daadiyo waa garta Laakiin- ilaan mar walba iyagaa horara oo wax raaraagiya
looma dhamma hay maragguu soo socdaa ha iga degdegin waa garta gaba een, booram oo kale ayaa waxaa ka dhacday tusaale ahaan sheekadan soo socota wiil iyo gabadhba ayaa si la mid a dhallinyarada sheekaysanayay waa garta wiilkii laguma daadin ee gabadhii ayuu wiil ku daadiyey waa garta marka maraggiiba halkan ka dhowya cashay
waxaan markaasoo kale dhihi jirna markii hore uu ul booca ugu tukanaya gabadha waxba ma jira weyn deedna gabadhii way fahmi weyday wiilkii wuu ku yar adkaaday wuu ku yar adkaaday deedna wiil abwaanay saaxiiba ahaayeen way u tagta oo tagto macnaha o- isku ogaana haye wiilkiibay uga sheekaysay wiilkiiba maanso waxay tiri markaa maanse ka tiri adaa maanso ka yaqaana tiri laakiin ta- arrinta wanaagsan waxaa weeye Ha, maansadii markii dambe way heshiisiisay marka maans- maansadu waxay la magac baxday baxar hal abuurka daada yaree tiriyeen waxaa la yidhaha xamse cabdi daahir wariyaha v o a magaalada boorama haashim good ayaa waraystay
een maansadan baxar waxay soo baxday dabayaaqadii laba kun afariyo tobanka een maansadan waxay ka hadlaysaa gabadh aanu aad isku garanayno iyo wiil aanu aad isku garanayno oo isla hadli jiray marka gabadhan waxa ku keli adkaaday ama ku xumaaday wiilkan ay la hadlaysay Een, in badan bay iga tidhi hebel xamsow adigaa abwaaneede saaxiibkaa la hadal Een, in badan baan la hadlay wuxuu iga qaadan waayey markii dambe baan idhi maansadaa hadli baan idhi markaa maansadan waxaan isleeyahay bal gabadhaa aad ka hadlayso maxay odhan lahayd haddii ay gabaydo yacni gabadhaa kuu soo cabatay ee tiri wiilkaa igala hadal Ah.
jacaylkuna dhex maray Ah.
bal igala hadal la tiri hadday cabato maxay suugaan ahaan iyo maanse ku odhan lahayd ayay ka hadlaysaa waxay leedahay een, bani aadamow daya bashar lama jeclaan karo nafta looma bixin karo baxar looma geli karo ballanna lama dhigan karo barye lamaba sugi karo nolol looma burin karo looma baraq nuglaan karo marna looma bogi karo boga looma furi karo la- beerka lamaba siin karo balwada iyo heesuhu beentooda weeyaan badi waan bariidshaa badi waan bogaadshaa badi waan u baaqaa badi waaban baafshaa badi waanu beernahay badi waanu baabnahay badi waanu bogayo badi waanu baahnahay balwadayda hadalkuna xaggiisay u badan tahay ma baydhbaydho goortii ballan aanu leenahay hadday taydu badan tahay tiisaanu baylahay bayaan waxaan ku siiyaa ballanqaad wixii gala iska daa badhkiisee barbaartuu la joogaan subaxdii bariisaa isaguna baddaa iyo uma baxo odhaxyada ma anaa u beernugul ma isaa bayaan adag ma anaa boggay horay ma isaan u baahnayn ma anaa u beernaa ma isaana ii bogin ma anaa ka baylahay ma isaan ballan lahayn ma anaa isbaayacay ma isaa ibaal maray ma anaa u baabnaa ma isaa bedkii qabay waa maxay barheerhkani naftaydii bidhaansaday waa maxay badweyntani keli aan ku baxayaa waa maxay bakooradan budkan layla dhacayaa waa maxay balalyadan dhexdaydii burqanaysaa maxaa helay bugaygii sawtani bar lala baxay sawkii baryaha qaar u badnaa xaggaygani sawkii baryaha qaar aniguunii baahnaa sawkii baryaha qaar u baaba'ay daraaday sawkii baryaha qaar ibxanaanin jiray ani sawkii baryaha qaar dartay bada u geli jiray sawkii baryaha qaar baaqaygu socon jiray ma markaan u baahdeen basharkaba ka doortuu baydhbaydh la soo baxay nolol waa balaayo wax wallay ku baraysaa waa bahaayin aadmigu markay ballanta jiiraan axdigana ka boodaan waxase ii badbaadoon baraday ku joogaa waan madax bannaanahay barakada qur-aankiyo boqor hadalladiisaan isku baanan doonaa iyagaa badbaado ah intaasay u dhantay waxay markaa gabadhii saasay u hadlaysaa wixii soo maray iyo xidhiidhkii ka dhexeeyey iyo wixii bay ka sheekaynaysaa gabadhii markaa markaad suugaantaa u sheegtay ee tidhi maasadaasaan kaga hadlay maxay iyadu ku tidhi
dabadeed mahadnaq dabadeed iminka saan ka warqabo labadii qof way isku noqdeen way heshiiyeen markaa oo way heshiiyeen markaa maasadin way heshiisisay oo jacaylkoogii dib bay soo celisay markii aad halabuurkaa u curisay ee tiri maase kaa hadlaysaan tirinaya labadoodii way isku soo dhawaadeen markaa maasadin waa maasadii isku soo dhaweysay oo baxar baaba u bixisay Ah, marka hore baxar baan u bixiyey laakiin iminka waxaaba kaga habboon baan isleeyahay heshiiye inaanu bixiyo oo labadii qof bay heshiisiisa heshiisiiyey inaad u bixiso
heshiisiya iyo baxar waa labada erey kala duwan maansadu waxay ku bilaabantay baxar marka dambe heshiisiyaa loo bixiyey heshiisiya ku dambeysay hadda mar waliba magaca wuxuu baxaa midka ku haboon mar haddii lagu heshiiyey heshiiyadaasi walaa ku haddime wanaagsan afka Walahi hore laba.
afka hore kasoo bilaabantay baxarko marka wariyaha v o a hashim goode magaalada boorama ayaa wareysanayey hal abuurka da'da yar xamse cabdidaahir caasha maxay noo xiga malaha waxaan u malaynayaa mar haddii eh, maxaa noo xiga daad tiri waxaad iga urisaa suugaanta iyo saan dhegeystayaasha ugu talagalnay laakiin ogahay.
tad- laakiin maanta hadaan kuu daynaya tani maanaad ii deynaysaa dhinacaaga ha bal dadku dookhaagan ha arkeene dee maya markii horena waa xaggii horaad laakiin iga soo bilowday ay oo heestii mar haddaad tidhahdaan kuu deynay tii markii horena dhegeystayaasha aan de- u ballan qaadnay ha ayaynu maqasheenaynaa kow waa xuseen shire iyo foosiye fanka marka heestani w- waxaan u malaynaya inay hees cusub tahay waayo foosiya fanka een, hore fanka ugumaan maqli jirin marka waxaa laga yaabaa in iyada iyo ina ciyaar jecel inay heestani malaha tahay heestooda ugu horreysay ay wada qaadaan waa suuragal laakiin heestan qudheedaanba ka dhicin ay kuwii hore marka heestan waxay ka hadlaysaa waa is- way isu jawaabayaan waa su-aal iyo jawaab su-aal iyo jawaab
haweenkii haybad wacan ufano ufano ufano samakahoodanka ragguwa haybiya hadiya jee ku hamiya haweenkii haybad wacan ufano ufano ufano samakahoodanka ragguwa haybiya hadiya jee ku hamiya hareer layska maamare iboy iboy iboy indisaha kalgacal aduu kugu hagaye aduu kugu hagaye hareer layska maamare iboy iboy iboy indisaha kalgacal aduu kugu hagaye aduu kugu hagaye ruxibatiisaha hadleen jacaylba igu cabsanay cabsaday heeryada suray naftaadu hadiyay dhammaan hoy wadaagala ruxibatiisaha hadleen jacaylba igu cabsanay cabsaday heeryada suray naftaadu hadiyay dhammaan hoy wadaagala
Dumarka way ku haamiyaan, wakiyahu ganacsi
caasha haye haye halkani n maxay tiri gabadhu qofkii markii horeba habeenaysa lahaa oo haddana habeen u duma miyuu wax hagi karaa ha absolutely marka maxaa loola jeedaa Dee waxaa hadalkaas jira- wuu iga weeyahay
kaamu weyna caashe af soomaaliga adaa in badan ii fasira markaynu halka joognee haye laakiin macnaha qofku isagoo waxaa jira dad baa jira habeenka anaad si si wanaagsan waxba u arkin waxaan maqli jiray qulaankani waa fas iyo qaala allahu tacaala isma qaban karaan qaaliyo kala daa marna inaad tiraahdo caashaya weli dhallinyaronimada hanaga saarin iyo Aye.
marna haddaad tiraahdo kaama weyna
marka dhinac isu hagaag Bal dhinac isugu hagaag waxay noo xiga waxaan soo qabanaynaa markana een, xubinaan ugu talagalnay maalin walba oo isniina in een, dhallinyarada ay nagu soo weydiiyaan talooyinka gaar ahaan waayaha iyaga ku taagan inay Marka- wax- inay wax naga soo weydiiyaan anagoo marka dhan.
adaa uga jawaabay caasha maya haddii jawaabtu ay aniga igu timaado oona ka jawaabi karo wax badanoo ka jawaabi karo way jiraa ismaaciil oo qaar badan baa su-aal ku oo qaba weliba adiga kaaga jawaabi doono oo xubintii ila tali iyo waxaa noo soo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya cumar yare
kulanti wanaagsan dhegaystayaal xubinta ila tali ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxay ku saabsan tahay jacaylka daahsoon ee aan lagula ogayn iyo dhibaatooyinka dhallinyaradu kala kulanto waxaana arrintaasi tala naga soo weydiiyey magacay waa cabdifilo jooga magaalada dhagax buur waxa weeyaan walaal arrintan magaranaysa ay ku dhacayaan idin sheegaya waxa weeyaan inan baan jeclaa magaranaysa ayaan aad u jecelahay isku xaafidaan nahay mas-uul naga dhigataayo magaranaysa iskuul bay ayay mashquul ku tahay ee umanaan sheeganin jacaylkan weli u qabo marka arrintan waa in lagala taliya su-aashaas waxaanu soo bandhignay maxamed cabdi oo ah arday wax ka bartay jaamacadda jigjiga ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya oo hadda ka hor isagaba ay soo martay arrintan oo kale weli uma sheegan laakiin macnaha waad jeclaatay ma kulantay labadiinu hore intii aan arrintu igu dhalanin dee mooyaane intii kadib maxaa eday maanaan sameynin kulan iyo farag aan hawshan kaga wada hadlano weli ma u sheegatay arrinta inaad jeceshahay galin mise waad aragtaa un oo adiga unbu jacayl ku hayaa oo macnaha jacaylku dee waxa weeyaan aragti unbu ka hayaa weli iyadana mama sheegniya jacaalka uma sheegin jacaalka uma sheegin dee maxaa eday walaaltinimadii hore naga dhexaysay mooyaane aye waa sidaas dee waa sidaa waxaan kula talin lahaa mataqana saaxib ah waa inaad waxa weeyaan jacaylkaaga u bandhigto hadda jacaylka la sheegaya waxa weeyaan aragtina uu ka galaa laakiin iyaduna inay ku jeceshahay laga yaaba oo waxa weeyaan mataqaana inaad dee isku sheegataan una wax isku kii sheegoon ama dee a- a- adla adiin motahay ay marka bal waxaad isku daydaa inaad ku yar ag dhawaato oo dee bal xaaladda adeer dejisaan oo waxa weeyaan dee labadiiniba waxa weeyaan bal dee ko- telefon iyo wax ma ma jira miya waxaan umalaynaya inay hawsha yar darasantay laakiin aanay gula jirin magaranaysaa aye aye markaa talaafankan talaafankii aan garaa oo kale in laiga qaban waayo oo kale ayaa la dhacda waxa la taqaanaa qodax baa qodax bixisa iyo soomaali ku mahmahdaa marka gabdhaha saaxiibadaheeda amase waxa weya dee cidda iyada ku yar agdhi dhow ama adigana idin yar dhexeeya dee saaxiibaha tihiin ahey inaad bal iyada yar dirsato amase adigu laftaada inaad bal aragtida ku yar badiso dee jacalka la sheegaya waa ubax la beerayo oo geed macnaha waxa geedka aroorta ilaa la waraabiyo oo la yar toostoosiyo mooyaane ma noqdo mogtahay marka waxa weeyaan waa inaad eh, iyada aragtida ku yar badiso goor casarkii iyo aroortiiba soo yar ag martid marka jacaylka waad ka keensan kartaa waxa weeyaan haddii alla kula garab gala mogtahay waa sidaas saaxiib waxa weeyaan adigu een, bal horta aragtida ku yar badi oo waxa weeyaan taliya een, bal inaad kolkol dee iyo soo yar garag marto oo iyo soo yar salaantid ya aniga mataqaanaa horta gabadh aan jeclaado waxa jirta mataqaanaa horta inta badan waan arki jiray una marka aan telefonka waco ay iga qabato un ba wax alla waxaan ku hadlaba garan waaya mogtahay markii dambe waxaan sameeyey inaan dee saaxiibaday iyo wax la yar kaashado oo horta inanta yar bal dee sidii ba waxa weeyaan arrinta jacaylkan aan ugu bandhigi lahaayo jacaylkaas umran eli lahaa oo waxa weeyaan gabadha aan ku guuleysan lahaa ba saaxiiba ila taliya baan idhi sidii baa waxa weeyaan saaxiibada iyo waxba ila taliyey gabadhii waxa weeyaan markii dambe waan u bandhigtay jacaylkii adigu de alla mahadi waxa weeyaan inantii kolkii dambe waa ila qaabishay waana ka keensaday marka hore way kaa sii jeed marka dambena way kuma soo jeedsani jacaylku horta maxaa iska dhibaato badan yahay jacaal aan lagula garanaynin oo adiga aan ku hayo oo waxa weeyaan qofkiina una kaa warhaynin dhibkeeday leedahay marka saas waa sidaas saaxiib marka janis waad u heli kartaa goor iyo galab inaad yar artayso oo waxa weye uu ku yar dhawaato de adiga cilada faaisa iyo de rafaaqsan iyo jacaylkan ku hayo inuu waxa weye jacaalkaagu lamaan noqdo oo miro dhalo yaa haddana kula garab galo iyan iyan rajeyna insha allah saaxiib waa hagaag dhegaystayaal waxaa intaasi ku dhan xubintii ila tali ee barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaan aada uga helay de gabadhu wuxuu yidhi ku yara noqnoqo haye haye haye oo ubaxa haye.
waa in la yara toostoosiyaa ree koonfureedkan waxay yidhahdaa mataqaanaa ha beer iyo bilaamba way kana nagade haweenka iyo beerta haddaan lagu noqnoqono suux walba aan la waraabin Haye.
ama miro laga sugayaa iyo haye maxay noo xiga caashay waa tahay dhinaca ciyaarihii baan aadnaa ma hees baan soo qabtaa ismaaciil oo bal maxaa jeclaan lahay wallaahi dee adaa maanta darka inoo jooga aye marka mar haddaad darkii joogtid Ah.
maxaa maxaa- maxay noogu xigi karaa waa tahay dhinaca ciyaaraha jamaal axmed cismaan oo goordhow een, istuudiyaha kusoo socda aanu kusoo dhaweyneynaa bal inuu ciyaaraha wax naga xusuusiyo een, jamaal soo dhawa marka ugu horeysa qodobay laba ka mid ah taa waad mahadsan tahay
Een, jamaal maxaa maanta ugu waaweynaa Eh, ismaaciil waxaa la ciyaaray horyaalada dalalka ingiriiska iyo spain ma jirin eh, horyaalo kale oo la ciyaaray toddobaadkan haddii dhegeystayaashaan u dulmarno waxaa la ciyaaray naadiga westham ayaa la ciyaartay naadiga liverpool oo liverpool labaiyo eber looga adkaaday arsenal waxay gooli waxba kaga adkaatay newcastle united Eh, leicester city iyo bournemouth ayaa eber iyo eber ku dhamaatay ciyaartooda manchester united ayaa guul ka gaartay swansea city kadib markii laba gool iyo gool ay kaga adkaatay naadiga swansea city rony ayaa goolka guusha u dhaliyey oo muddooyinkanba gooldhalin raadinayay norwich city ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga southampton aston villa iyo sunderland saddex gool iyo gool naadiga sunderland ayaa ku adkaatay west bromwich albion ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga stock city manchester cityna waxa ay ka badisay naadiga watford Eh, crystal palace iyo chelsea ayaa kulmay maalintii shalay ahayd sidoo kale saddex gool iyo waxba chelsea ayaa ku adkaatay Eh, tottenham hotspur iyo everton ayaa wada ciyaaray waxaana ay ku dhamaatay ciyaartaasi gool iyo gool horyaalka waxaa hogaaminaya oo markaasi iska leh eh, afartan iyo laba dhibcood naadiga arsenal leicester city afartan ayaa iska leedahay manchester cityna waxay leedahay sagaal iyo soddon dhibcood sidoo kale horyaalka ingiriiska markaan ka gudubno spain ayaa la ciyaaray kulmo xiiso badan espanyol iyo barcelona waxay ku kala baxeen kulanka derbiga ahaa eber iyo eber oo wax goola layskama dhalinin sidoo kale atletico madrid ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga levente real madrid iyo valencia ayaa kulmay shalay Eh, laba iyo laba ayay ku dhamaatay ciyaartooda markaasi horyaalka waxaa hogaaminaya atletico madrid oo kow iyo afartan dhibcood iska leh barcelonana sagaal iyo soddon dhibcood ayay leedahay real madridna soddon iyo toddoba dhibcood aad baad mahadsantahay jamaal axmed cismaan oo si kooban inoogu dulmarayay qodobadii ugu waaweynaa dhinaca ciyaaraha haatanna yurub genyo ayaan ku soo afmeeraynaa idaacadayda duhurnimo caashe cudi anoo ismaaciil xuseen farjara ayaa idinla socotiinaya tan intaan idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.